maamulka degmada diinsoron kahorey gudoomiyaha degmada cusmaan macalin cabdi iyo hay-adda garada soomaaliya ku gudoomiya barkadland dhasii shacabka reer diinsooro silanka keediya xilli roobaadka biyo waanan ku faa'iidaysan dadka reer guuraaga iyo dadka deegaanka kaasoo baahi badan yoon qabena bulshada maadaama markii horan la haynaa baraakado biyo la kakeedsada waa baraagadan yalanka talgal inta dadka biyo lanka keediya iyo ku waraaban iyo xoolo tuulooyinka ku nool oo mararka dhaarsho iyo waayana goobo biyo keedin leh islamarkaana roobka markuusa qubuda lanku faa'iidaysana sidaa darteena tan fursadii leetaa korintii kookumid eh saraakiisha hay-adda gareeda soomaaliya iyo weliba uuse sharxaye faa'iidooyinka yeelata baraakadun iyo sida lanku faa'iidaysado koraa
oo biyo qaadaysaa ama sanasi kala daba dhigo afar kun boqol labaatan iyo shan fuusto oo biyo qaada halkii mar ay korsanto waa barkada aad u caawin doonto insha allah tacaala anagoo hay-adda gareeda maaragtay mashruucan mz oo maaragtay hay-adda irc ayay maaragtay partnership aan lanahay mashruuca bangareeyo mz maaragtay maaragtay oo jerman ah insha allah soo dhawow gudoomiyaha degmada diinsoor cusmaan macalin cabdi iyo hay-adda gareeda unkumaanagi dadaaladii yoola garab suriyin shacabka reer diinsoor wusoona ku cosida intii hay-adda gareeda iyo dadaaladii sii lama jibaarta si shacabka reer diinsoor yon helana walka filan islamarkaana ku bahan dhibaatooyinka adag muddada dheer iyo ku jirana iskale saraakiisha ama tiimka oo gareedo ninkan walaalkeena kor nooga imaaday mas-uuliyiinta degmada guddiga oo braagtaan ka faa'iidaysanaysa shacabka mas-uulka ka ah dhammaantiin inta hadda meeshaan ka soo qabashay waa idinku salaama salaanta sharafta ilaha islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib ilaahay ayaa mahad oo dhan iska leh bacda allah waxaan u mahad celinaynaa hay-adda gareedo barkadan aad u jeedaan oo qiimaha badan oo ay ugu tala gashay in shacabka tabaalaysan ama biila'aanta ah ee degmada diinsoor inay ka faa'iidaystaan waxaa ilaahay suurageliyey oo soo gabagaboobay dhammaaday suuragalla noqday in maamulka degmada anoo guddoomiyihii degmada ah hay-adda gareeda ay igu wareejiso furihii baraagtaan baraagtaasna baraag shaksi leeyahay ma aha bulshada iskale laakiin shaksiyaad muhiim ah ayaa mas-uul ugu ah gacanta ugu haynaya oo xanaanaynayo si ay ummadda tabaalaysan ee ooman biyola'aanta baasan ee degmada ka jirto qayb ka mida ay wax ugu qabato ma kaafin kartee laakiin qayb ka mida sinti inay wax ka qabato waa ka mahad celinaynaa gareeda waxaan leenahay wakhti kasta waxay u taagan tahay baahida ka jawaabidda baahida bulshada diinsoor iyo deegaanada koonfur galbeed oo dhan soo dadaala kuwan iyo kuwo ka badan iyo mashruucyo kala duwanba waa idinka sugaynaa in gareeda ay qabato aadna waa u mahadsantihiin guddigii guddoomiyihii guddiga oo baraagta ugaasiriisow walitafadal furihii baraagta waa mas-uuliyaddeeda bacda allah adigaa ilaahay ku saaray
degmada diinsoor ee gobolka habaay wakhtigan weliba ku jiray xaalada abaareeda roobabkii deerto oo la waayay dartie welina qoysaska iyo xoolodhaqatada ku nool deegaankaas wakhtigan wajahayna xaalad adag oo dhiniga biyo ah baraagadun weliba ayaa fursadun etan haddii roobab iyo qubdan biyo badan ayaan keedi doontaa